bismillaahi raxmaan raxiim ma kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu door koran akhyaare waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kulan muhiim ah la qaatay qaar ka mid ah abdoonnada soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iyo daryaalka bulshada xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee kahortaga dhiig karka ku dhaca hooyada urka leh guddoomiye muungaab oo xarigga ka jaray xarunta degmada shangaano oo dib u dhis lagu sameeyey hay-adaha amniga oo ka hortagay bannaanbax rabshada watay caalamkana waxaad ku dhegeysi doontaan madaxweyne trump oo sheegay in dalalka bariga dhexe ay tahay in ay ku biiraan heshiiska abraham
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaantaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoran markana waxaad kusoo dhawaataan warkiyo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kulan muhiim ah la qaatay qaar ka mid ah abwaanada soomaaliyeed kaas oo loogu hadlay doorka suugaalayda iyo hal abuurka soomaaliyeed ay ku leeyihiin xoojinta wacyigelinta bulshada dowlad dhiska iyo dib u soo nooleynta dareenka qaranimada madaxweyne xasan sheekh ayaa abwaanada soomaaliyeed ugu mahadceli kaalinta lamalaawaanka ay mar walba ka qaataan difaaca jiritaanka qaranka kobcinta dhaqanka soomaaliyeed iyo gudbinta fariimaha barnaamijta baraarujinta bulshada isagoo xusay in suugaantu ay tahay tiir muhiim u ah dibudhiska maskaxda iyo midnimada shacabka soomaaliyeed kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay la taliyaha madaxweynaha ee wacyigelinta iyo baraarujinta dadweynaha mudane cabdiraxmaan cabdikariim cabdi abwaanada soomaaliyeed ayaa madaxweynaha la wadaagay aragtiyo ku saabsan horumarinta dhaqanka xoojinta wadiniyadda iyo sida hal abuurka soomaaliyeed iyo sidii hal abuurka soomaaliyeed loo iyo sidii hal abuurka soomaaliyeed loogu adeegsan lahaa nabadda dowladnimada iyo horumarka dalka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ummadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay xuska maalinta caalamiga ah ee kahortaga dhiikarka ku dhaca hooyada urka leh axmed cali ayaa muqdisho kasoo diray wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya ayaa maanta muqdisho ku qabatay munaasabad lagu xusayo maalinta caalamiga ah ee dhiikarka uurka ujeedkuna waa in bulshada la wacyigeliyo lana tusaaleeyo khatarta cudurkan iyo saameynta uu ku leeyahay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka munaasabadda oo sanadkan halkudhig looga dhigay waa muhiim in la garto calaamadaha uu leeyahay dhiikarka ureeda si wax looga qabto ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada agaasumaaxiidyada wasaaradda khubaro caafimaad dhakhaatiir umulisooyin wakiilo ka socday w h o iyo unisef iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo si qoto dheer uga hadlay muhiimadda ka hortagga iyo ogaanshaha hore ee dhiikarka uurka madasha oo lagu soo bandhigay doodo iyo warbixino la xiriira khatarta dhiikarka uurka iyo sida looga hortegi karo ayaa waxaa ugu horeyn ka hadashay madaxa caafimaadka taranka ee wasaaradda caafimaadka dhaktar naciima cabdiqaadir maxamed maanta aad iyo aaday muhiim noogu tahay munaasabadan inoo qabsoomaysa oo runtii ku aadan maalinta caalamiga ah ee dhiikarka uureyda oo afka qalaad loo yaqaano briglamsia sidaa la socotaan waddankeena wuxuu ku jiraa wadamada ugu dhimashada badan maternal mortality ratekeeda aada u sareeyo wasaaradda caafimaadka dadaalo badan ay samaysay meeshii boqol kun afartan iyo afar ku ahaa maanta shan boqol lixdan iyo saddexa mareynaa laakiin stiil waxaan nahay hay ama aaday u saraysaa dadaalo badanaa la sameeyey maanta mawduucana ka hadlayna waa mawduuc aad iyo aad muhiim u ah runti waxaana moodaa badanaa non communicable diseaska waa la neglectgareeyey briclamsiyadan waxay ku jirtaa one of the second cause globally in maternal mortality rate badanaa xooga waxaan saari jirnay homerageka number labana briclamsiya waaye bariklamsiyada waxaa moodaa inaa aad iyo aad looga gaabiyey maareeyaha hay-adda ceymiska caafimaadka bulshada dhaktar jalaaludiin iyo qaar ka mid a agaasumaaxiidyada wasaaradda caafimaadka oo ka hadlay munaasabadda ayaa tilmaamay in cudurka dhiikarka uurka uu ka mid yahay xaaladaha caafimaad ee halista ah ee ku dhaca haweenka uurka leh islamarkaana haddii aan si deg degaa loo ogaan loona daaweyn sababi kara dhibaatooyin caafimaad oo saameeya nolosha hooyadii dhallaanka dhimashada oo bariklamsiyada in badan oo ka mid waxaa looga hortegi karaa marka dib loo qaabeeyo habka aan caafimaadka u raadsano habka caafimaadkeenu isugu xiran yahay iyo aqoonta xamar iyo meelaha dadka deegaan ay degan yihiin soddon iyo laba boqolkiiba ayaa waxay nasiib u heshaa inay gacan aamin ah ku dhasho macnaha skill birth attendance dadka ku nool baadiyaha ama nomaadiga ee xoolo dhaqatada ay safrana waxaa la lahaa boqolkiiba afar keliya ayaa u hesho mushkiladan cidda ogaanaysa albaabka laga soo gelayana waa umulisada asalkii aaminsanahay in gabdhaha waajibna saaran ay tahay in la baro calaamadaha ee xilliga uurka inay isbitaal ku xirnaato in calaamadahii inta laga sheegay aan fariintaas waxa meeshaan laidinku waca waxaa waaye gaarsiiyaalaad tihiin inaad gaarsiisiin gabdhihiina iyo dariska iyo xaafadda waxaa kaloo u mahad celinayaa waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka haddii aan nahay female health workers oo runtii shaqo badan qabto oo ka shaqeeyo door to door ee laba boqol oo guri kastana gabdha ayaa noogu qoran gabdhahaasoo gaarsiiya awareness iyo maxay ahayd inay baraan calaamadaha khatarta ah waxa ugu muhiimsan referalka maanta xogtii saxda ahayd maamada hadda marka berclamsia ay ku dhacda inaana loo haynin xagii ku dambeysa follow upkeeda aad uu u liito horta waxa good news ee marka ugu horeysay in n c d loo sameeyo registry loo sameeyo integration into the DGH2 si loo helo xal xogta saxda ah maamada uurkale ama la xiriiraba all n c d meesha ay ku dambeeyaan follow upkoodana aad loo xoojiyo
ugu dambeyn wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dr cali xaaji aadan abubakar oo soo xiray munaasabadda ayaa xusay inuu dhiigkarka uurka yahay cudurka labaad ee ugu badan ee hooyooyinka u dhintaan muhiimna ay tahay in laga hortago dhiigkarka sida halkaan laga dhawaajiyey waa kayska labaad ee hooyooyinka ay u dhintaan dalkeenna laga yaabee kayska koowaad inuu yahay dhiigbax ama bastibartam hemorage adduunka horumarina laga yaaba inuuba yahay number one reclamsyada marka waa cudur marka halistiisa leh xanuun halistiisa leh oo u baahan in lagu baraarugsanaado oo u baahan in calaamadaha la garto early waqti hore inta aanan maaragtay inta badan waxa uu soo baxaan calaamadaha labaatan usbuuc markuu uurka gaara marka inta ay maaragtay uu hor leeyahay in la ogaada calaamadaha aad bay muhiim u tahay oo tallaabooyinka ku habboonna la qaato waxyaabaha maaragtay ugu sii dari kara laiska ilaaliyo aad bay muhiim u tahay dhaqan ahaan sheekooyin badan ayaa jiro oo maaragtay naxdin leh oo ku saabsan briclamsyada iyo maaragtay dhiikarka ku dhaca hawada uurka leh gudoomiyaha gobolka banaadir arna duq magaalada xasan maxamed xuseen muungaab ayaa xariga ka jira xarunta degmada shangaani taasoo dib habeen lagu sameeyey ana soomana ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaba ayaa maanta si rasmi a xarigga uga jiray xarunta maamulka degmada shangaani ee gobolka banaadir oo dib udhis iyo casriyen ballaaran lagu sameeyey munaasabadda xarigjirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiire ka tirsan xukuumadda xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir gudoomiyaha degmada iyo qaar ka mid a shacabka ku dhaqan degmada shangaani ee gobolka banaadir ugu horeen waxaa goobta ka hadlay mid ka mid a odayaasha dhaqanka oo ku hadlayay afka degmada shangaani ee gobolka banaadir isaga oo soo dhoweeyey dib u dhiska iyo casriyeynta lagu sameeyey xarunta degmada shangaani ee gobolka banaadir waxaa mahadda leh madaxweyneen aan u jecelnahay xasan sheekh maxamuud oo gartay oo gartay maanta noloshaan aan ku noolnahay waxaan dareemaynaa yurub aniga ingiriiskaan ka imaaday ingiriiska ayaan deganay maanta soomaaliya ayaa u soo wareegay taasna waxay igu khasabtay madaxweyne ay igu khasbay sababtaa waxaan waxaan arkay habeenkii maaragtay ingiriiska taleefonka ma la socon kartid baaskiilka iyo mootooyinka ayaa kaa dafayaan inta habeenkii tobanka sac dukaamooyinku waa furan yihiin nabaddaas nabaddaas waxaa leh madaxweyne inaanu jecelnahay oo noo soo doortay duqa magaalada halkaa noo keenay shalay markaan qaabilin marka la magacaabay duqa magaalada gurigiisa aan ugu tagnay wuxuu ballan qaaday markaan qaabilin muqadisho say eed iyo maanta say tahay different way wax laba kala duwan way
gudoomiyaha degmada shangaani ee gobolka banaadir mudane maxamed cali sayida iyo wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda federaalka soomaaliya marwo khadiija maxamed almaksuumi ayaa goobta kelmado kooban ka jeediyey mudane gudoomiye ku soo dhowow degmadii aad dhagax dhigtay anigana nasiib aa u yeeshay inaan maanta xarag jaro aniga uu joogo shan iyo labaatan maal mudane guddoomiye degmadan maalintaa ii soo magacaabaysay interlog ma lahayn dabaqaan quruxdu badana ujeedid ma lahayn muraayado xafiisyadana ujeedid ma lahayn qalab intaas inay qabsoonto adaa garbi igu siiyey aad iyo aadaana kaaga mahad celinaya mudane guddoomiye shacabka reer shingaani aad iyo aad baa ugu hagarbaxday maanta shingaani waxay la mid tahay degmooyinka gobolka banaadir sida degmada hodan iyo olwadaag bilicdaas iyo quruxdaasna adigaa gaarsiin mudana guddoomiye gudoomiyaha degmadan uu ku mahadsan yahay shaqada qurxoon uu maanta halkan uu ka qabtay muddada xilka yar uu joogay muungaab waxaan leeyahay waa ku mahadsan tahay shaqo aad qurxoon oo barxaddan qurxoon oo degmadeenna shingaani oo halkan oo maanta asaaskii ee tahay qof walba waxaa lagu ogaadaa degmada suuyaha sida loo ogaado deegaanka suuyaha marka maanta degmadii maanta inaa la xirig jaro ee la qurxiyo aad iyo aadaa guddoomiya ugu mahad celinaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan maxamed xuseen mungaaba ayaa gabagabadii sheegay in maamulka gobolka banaadir ay muhiimadiisu tahay dib u dhiska iyo casriyeenta xarumaha uu ku shaqaynayo maamulka gobolka isaga oo fariin adagna la wadaagay bulshada caasimadda munaasabadaha lagu wacyigelinayay in degmada shagaadhi kaalinteeda ay ka qaadato oo meeshaan ay xarun weyn oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladdaba ay ku xisaabtanto ay noqoto degmadan sidaan ayuu maamulka gobolka banaadir u dhisay una qalabeeyey dhaqaalaha ku baxayna boqolkiiba boqol waa canshuurta laga qaado shacabka ku dhaqan maamulka magaalada muqdisho annaga mudane wasiir mudanayaale marwooyin waxaa naga go-an maamulka gobolka banaadir in dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha hadday ahleen waddooyin xarumo caafimaad dibudhiska xarumaha maamulka gobolka waxay noo leedahay arrimaha hortiminta noo leh ayay ka mid tahay muddadii sanadka ahay aan joognay xil xafiiskana waxaan ku guulaysanay mashaariic fara badan oo waaweyn oo dibudhis ah inaan ka fulinay maaragtay magaalada muqdisho iskugu jiro waddooyin m c ejo iyo xarumo waxbarasho iyo dhismo iyo dayactir aan ku samaynay xarumaha degmooyinka gobolka banaadir bil mase laba bil ka hor aheed markaan xarigga ka jaraynay degmadii wada jir oo idil sidaan oo kale aan dibudhis maamulka ku sameeyey maantana shagaandiyaan joognaa insha allahu tacaala waxaa haddan fooda nagu soo hayso oon rabnaa mar dhow iyadana in la dhagax dhiga degmada cabdulcasiis oo burbur weyn soo gaaray iyadana aan rabnay in haddii ilaahay kuurinaya maaragtay dayactir iyo dibudhis lagu sameeyo shacabka ku dhaqan caasimadda waxaan ku mahadcelinayaa garab istaagga ay mar walba la garab taagan yihiin maamul gobolka banaadir iyo sida ay canshuurta u bixinayaan waana uu sii baaqayaa inay canshuurta bixiyaan annagana waxaan diyaar u nahay wixii laga qaada in ayaga lagu celiyo horumarkooda lagu celiyo waxbarashadooda lagu celiyo caafimaadkooda lagu celiyo maxaan ku dhilaha waddooyinka iyo makaabayaasha dhaqaalaha magaalada lagu celiyo isla xisaabtan iyo daahfurnaan weliba si ay ku jirto in lagu celiya hay-adaha amniga ayaa ka hortagay banaanbax rabshada watay cabdirashiid ibraahim ayaa inoo faahfaahinaya hay-adda sirdoonkeena wasuulidda qaranka nisa ayaa sheegtay in howlgallo qorshaysan ay ka fulisay deegaanka dadada ee gobolka hiiraan halkaas oo lagu bartilmaamaysaday fariisimo iyo gooba sida ay sheegtay isticmaali jireen maleeshiyaedka al-shabaab war-saxaafadeedka nisa ayaa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay shan xubnood oo ka tirsan maleeshiyaadka kadib markii hay-adda heshay xogo sirdoon oo muujinaya in deegaankaasi lagu aruurinayo maleeshiyaad gaaraya shan iyo labaatan xubnood sida lagu sheegay qoraalka xubnahaasi ayaa qorsheynayay farar amni daraa ay weerar ka dhana shacabka ku nool gobolka hiiraan sidoo kale heenisa ayaa waxay sheegtay in howlgalka lagu burburiyey gaadiid hub iyo xarumo ay maleeshiyaadkaasi u adeegsan jireen abaabulkaha iyo isku socodka maleeshiyaadka hay-addu waxay xuustay in howlgalkaas uu qayb ka yahay dadaalada lagu wiiqayo awoodda maleeshiyaadka iyo wururinta xarumooda dhinac kale nise ayaa shacabka ugu baaqday in lamaha ammaanka la wadaagaan xog kasta oo la xiriirta dhaqaaqyada maleeshiyaadka iyagoo soo bandhigay nabaro loogu talagalay in lagu gudbiyo macluumaadka amniga markana caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa rajo fiican ka muujiyey horumarka laga gaaray wadaxaajoodka socda ee u dhexeeyay iiraan iyo dalka maraykanka wadaxaajoodka iiraan si wanaagsan ayay u socdaan waxay noqon doonaan heshiis wanaagsan qof walba haddii kalena heshiis ma jiri doono ayuu trump ku qoray bartiisa bulshada ethro social madaxweynaha wuxuu sidoo kale ka digay haddii aan heshiis la gaarin in maraykanku dib ugu laaban doono dagaalka isagoo sheegay inuu noqon doono dagaal ka weyn kana xoog badan sidii hore mana jiro qof doonaya taasi madaxweyne trump ayaa sidoo kale wadahadallada iiraan lala xiriiriyey heshiiska abrahan isago oo tixraacaya wadahadal uu sabdadii la yeeshay hogaamiyaasha sacuudiga imaaraadka qatar bakistan turkiya masar urdun iyo baxrain ayuu sheegay in marka maraykanka uu xaliyo arrintan iiraan dalalka ay tahay in ay saxiixaan heshiiska abraham dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda caawina soo gaaray waa anaga intaa sidaas iyo nabadgelyo